أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiinah ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyanaya deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsay weeraro ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose dowladda xabashida etoobiya ayaa magaalada adisababa ee caasimadda dalkaasi ugu yeertay madaxa maamul goboleedka ashaaro dirarka ee isugu yeeray somalilan dagaallo culus oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka etoobiya wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa mashruuc kobcinta dhanka xoolaha ah u samaysay xoolo dhaqato ku dhaqan degmada jilab ee wilaayadaas xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kufaartii murtadiinta ay ku go'doonsan yihiin deegaanada ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayaadka islaamiga ah maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabad lagu soo gebagabaynayey xalqada ubay ibnu kacab ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bokool يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeedda bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimisho dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warkaa iyo warbixin kale oo ku saabsan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allah lagu gaarsay weeraro ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed waa silsilado howlgallo ah oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen ilaa saddex wilaayo oo kale ah shabeellaha dhexe jubbada hoose iyo shabeellaha hoose kuwaasoo lagu naafiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka shareecala dirarka ku soo qaaday dalkan muslimka ee soomaaliya aan ku horumarno wilaayada shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar ku qaaday fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada qalimow iyo xawaaley oo ka tirsan shabeellaha dhexe weerarkaasi allah fadligiis waxay mujaahidiinta ku dileen ilaa lix askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawaceen ilaa sagaal askari oo isla murtadiinta ah dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadaasi waxay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta kenya ee deegaanka kulbiyo xilliga duqeynta waxaa xerada ku sugnaa oo booqasho ku jooga gaalo caddaan oo amerikaan ah madaafiicdaasi waxaa allah fadligii ku baktiyey ilaa laba askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla kufaarta kenya ah iyo murta soomaali ah gaaladii amerikaanka ee ku sugnaa deegaanka ee booqashada ku yimid ayaa lasoo sheegayaa inuu gaaray khasaaro balse weli xog rasmi ah lagama hayo inta uu leegahay dhinaca wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadaasi waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa nisa goobtaasi oo ku taala gudaha magaalada marka qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ahaa isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka degmada owdhiigle waxaana kaminkaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah howlgalladani oo isugu jira weerar toos ah madaafiic qaraxyo iyo kamiin waxay qayb ka noqonayaan weerarada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah kuwaasoo cadowga allah kala kulmaan dhiigbax xoogan waad mahadsantahay marwaan dowladda kaafiradda etoobiya ayaa magaalada adisababa ee caasimadda dalkaasi ugu yeertay madaxa maamul goboleedka ashaahir dirarka isku magacaabay somalilan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkani eegaya laba maalmood kadib markii uu asmare ka dhacay kulankii saddex geesoodka ahaa ee mucaaradka loogu muujinaya nidaamka abay axmed ayay dowladda xabashida etoobiya u yeertay mid ka mida dabadlefyadeeda ugu muhiimsan soomaaliya xafiiska amniga dowladda etoobiya ayaa shalay gelinkii dambe muuse biixi cabdi ku wargeliyey inuu iska xaadiriyo magaalada ad isababa halkaasoo kulamo uu kula qaadan doonaa abiy axmed iyo la taliyayaashiisa la wareedyo ayaa sheegaya in itoobiya ay muuse biixi siin doonto awaamir cusub oo uu ugu saxiixayo dhul iyo biyo ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed wararka qaar ayaa sheegaya in muuse iyo abiy axmed ay isla soo saari doonaan go-aanno cusub oo lagu caragelinayo hogaamiyeyaashii khamiistii lasoo dhaafay kulanka ku yeeshay magaalada asmara ee caasimadda dalka elitereya taageerayaasha maamulka ashaadaladirirka ah ee somalilan ayaa baraha bulshada isla dhex qaadaya in safarka muuse biixi ee adisababa uu daaran yahay dhaqangelinta is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee labada dhinac dhex maray kowdii bishii janaayo ee lasoo dhaafay is-afgaradkaas oo xabishida itoobiya u oggolaanayay qaadashada qayb ka mid ah badda soomaaliya iyo inay saldhig ciidan ka dhistaan xeebaha degmada saylac ee gobolka awdal mahadsanid abuu xasaan dagaallo culus oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi caliyare maamulka amxaarada ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya waxaa ka soconaya iska horimaadyo culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga dowladda xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ah ee faano jabhadda faano waxa ay sheegtay inay ka hortagtay oo ay fashilisay duulaan cusub oo uu taliska abiy axmed kaga dhawaaqay ismaamulka amxaarada kaasiyo ujeedka ugu weyn ee laga lahaa uu yahay in lagu weyqo awoodda faano oo dhul badan ka faramaroojisay ciidamada milatariga itoobiya muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ee taabacsan jabhadda dagaalka adag kula jirta nidaamka abiy axmed ayaa muujinaya ciidamo fara badan oo milatariga ka tirsan oo ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaadka jabhadda xureynta dadka amxaarada ee faano loo yaqaan kooxdu waxa ay sheegtay in in ka badan konton askari oo ka mid ah ciidamadaasi ay ku qabatay tililgojaam kadib markii ay hareerayeen xeradooda taasi oo keentay in ciidamadu isdhiibaan oo ay gacanta u galaan maleeshiyaadkii loo soo diray inay burburiyaan muuqaalada ayaa muujinayay guuldarada ku habsatay ciidanka abiy axmed usoo diray duulaanka cusub ee ka dhanka ah maleeshiyaadka mucaaradka ee faano askar niyad jabsan oo madaxa foorarinaya ayaa lagu arkaya muuqaalada ay faafiyeen mucaaradka dagaalka kula jira xukuumadda adis ababa muuqaalo kale oo internetka lagu faafiyey ayaa muujinaya ciidamo fara badan oo gacanta usoo galay faano waxayna jabhaddu sheegtay in arrimahaasi ay yihiin kuwa ka turjumaya sida uu u fashilmay guluf dagaaleedka cusub ee maalmo ka hor lagu soo qaaday iska horimaadyadan boqolaalka askari looga qabtay ciidanka milatariga itoobiya ayaa kusoo beegmaya xilli laba maalmood ka hor maleeshiyaadka faano ee amxaarada ah la wareegeen gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo qiyaastii siddeed iyo soddon meel u jirta caasimadda itoobiya ee adis ababa waad mahadsantahay caliyare wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa mashruuc kobcinta dhanka xoolaha ah u samaysay xoolodhaqatada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cismaan axmed duubow maalmihii lasoo dhaafay degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka socday mashruuca kobcinta dadka xoolo dhaqatada ah gaar ahaan dadka aanan haysanin xoolo ku filan oo ay ku maareeyaan naftooda mashruucan ayaa laga sameeyey degmooyinka salagle saakow bu-aale iyo jilib waxaana la xooleeyey dad gaaraya ilaa iyo soddon ruux oo ku noolaa degmooyinkaasi aan soo sheegnay xoolaha la siiyey oo ka koobnaa geello iyo ari ayaa iyagana gaaraya toddoba boqol oo neef oo ari ah siddeetan neef oo lo ah iyo toban neef oo geel ah arigaah ayaa qof kasta waxaa la siiyey soddon iyo shan neef geela ayaa qofkiiba la siiyey shan neef oo u dhiganta nisaabka sakada halka lo-dana la siiyey qofkiiba toban neef oo lo ah duleedka degmada jilib oo aan tagay xilligii dadkaasi xoolaha la siinayey waxaan ka waraystay dareenkooda ku aadan xoolaha la siiyey aniga aadan sanay abiikar ayaa lii dhahaa deegaankayda waa baar deemaay harnaqa baar deemaayaan ku noolahay konton iyo laba sanan waa jiraa ilaahay ku mahadsan anoo ciddo iska joogo oo beerahay meelahay isku qodqodanaa ayaa lii yeedhi maamulka islaamka ilaaha ma hadda iskale soo ammaaw xoolaa lagu siinaa ma haddaas ilaah iskale lo toban neef ah oo nacfi ah oo qurax badanaa lii sii waxaa leu wacay oo lee siiyey loodan oo oo inta ka muuqato inaad dhaqaalaystaa rabaa haddoo ilaah edmo farxaddeedna aad iyo aad waay maanta lama koobi karo intaanoo lo eh maanta anoo xaafaddii iska joogo aleegu yimid soo baxa leegu yiri saalii siiyey marka muslimiinta meel walba ay joogaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin
walaayada islaamka ay u wacday eriga soddon iyo shan neef waaye anaa iska leeha waxaa haddaa la wareeyey walaayada islaam kor allah ka dhigo gaalada allah jabiyo islaamnimada jidkeeda allah noogu dilo
meesha hadda joogna galsha abikar waxa ii yeeray mujaahidiinta waaye soddon iyo shan neef aa lii siiyey cadowgooda allaha jabsho ilaahay idinkiisa waxaan ka baryayaa aniga farxad baa dareemayaa erigaas soddon iyo shan aad iyo aadaa u farxay waxaa waaye mataq waa iga badbadatay marka haddana mataqaana nin xoolla ahay mujaahidiinta ay soo garatay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ku sugneed halkii xoolaha lagu bixinayey ayaa ii sheegay in dadkan loo gartay in la siiyo xoolaha ayna ku dhaqdaan dhulka miyiga ah iyagoona dadkaasi laga soo xulay deegaanada kala duwan ee degmooyinka wilaayada qaar ka mid a dadkii xoolaha la siiyey oo aan la sheekaystay ayaa ii sheegay inay rajeynayaan sannadaha soo socda inay ka mid noqon doonaan dadka bixinaya sakada looda tobanka neef inaan dhaqaalaysta oo sako ay gaarta oo anina sakada aan ka bixiyey ayaan rabaa haddiis ilaahay ii suurteeye anig guurahan ahay miigaan deganahay wax yaraan haystay oo shan neef camal ah oo markay ii bataan oo sike ay ii gaaraan sida muslimiinta oo anna aan u siiyo
xoolahaas locdaasaa lii siiyey oo toban neef ah marka aadaan u faraxsanahay ilaahiyaa ku mahadsan walaa islaamkaa ku mahadsan aadaa liiga qabta alxamdulilah
alxamdulilah shalay lo ley maheen maanta lo ilaahay isii walaalaha mujaahidiinta aan ku mahad celinhayaa erigaas soddon iyo shan markii la tiriyey aad iyo aadaa u farxay farxad maahe waa waxa waaye mataq waa iga badbadatay marka haddana mataqaana nin xoolla ahay xoolahan waa dhaqaashanaa waa ee badanaa markay mataqaanaa bisha sika ilaahayna gaarsiiyey mujaahidiinta way iimaanaysaa shek- sikaa bixinaa mashruuca kobcinta xoolaha ayna ka faa'iidaysteen dad fara badan oo nasiib u yeeshay ayaa noqonaya mid wax badan ku soo kordhin doono bulshada gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah waad mahadsantahay dhuubow xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kufaartii murtadiinta ay ku goodoonsan yihiin deegaanada duulaanka kaga sugan yihiin wilaayaadka islaamiga ah warbixinta warkan waxaa mar kale inoo haya marwaan maxmed xili madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo maamulada shaadula dirirka ah ee gaalada dalka ka dhisteen ay isku fahmi waayeen islamarkaana isku khilaafeen qabashada waxay ugu yeereen doorasho qof iyo cod ahaa ayaa waxaa soo kordhaya xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka hor imaanaya arrintaasi murtad cabdishiid jilay oo ah xildhibaan ka tirsan dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inaysan kooxda riddada awood u lahayn inay qabato doorashooyinka ay ugu yeertay qof iyo cod wuxuu sheegay in in badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale murtad cabdirashiid jilay ayaa sheegay in cadowga uusan awood u lahayn inuu isaga kala gudbo deegaanada uu gumaysiga ku haysto waxay suurtagal ku ahayn haddii aan kuu sababeeyo waxyaalo badan challenges badan kow somalilan inay maqan tahay laba puntland inay maqan tahay saddex hadda jubbaland waa aragtay meeshay jirto ma garati afar dalkii oo shabaab wada haysta kala bar tusaaloo kale jubbaland iyo koonfur galbeed shabaab haysta xataa hirshabelle qayb ka mid soo ma meelo badan haystaan de koonfur galbeed kala koonfur galbeed oo dhan ay haystaan markii la yidhahda bakool tuulo tuulo u gudbi karta ma leh waajid iyo xudur sagaashan kilomitr u dhexaysa laisuguma gudbi karo baydhaba iyo waajid waxaa udhexaysa sagaashan kilomitr laisuguma gudbi karo jubbaland kala bareeba haystaanba ayaga dhan ay haystaanba jubbaland gobollo badan ay haystaanba laba gobol inay haystaan oo malaynaa i think jubbooyinka dhan shabaabaa joogo hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli dhowaan madaxda murtadiinta ay isu khilaafeen doorashooyinka ay ugu yeereen qof iyo codda islamarkaana qaar ka mid ah madaxda maamulada riddada ah ee dalka ka dhisan ay si weyn uga soo horjeesteen arrintaasi waad mahadsantahay marwaan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga iiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya yaasir maxmed maktabka caafimaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka calcadde oo ah deegaan dhaca xadbeenaadka u dhexeeya gobolka hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya maktabka caafimaadka ayaa dadka deegaanka u sameeyey adeegyo isugu jira baaritaanno caafimaad kombyuutar iyo daawada noocyadeeda kala duwan oo lacaglaan ah iyadoona ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaankaasi bulshada deegaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahadceliyey adeega caafimaad ee uu sameeyey maktabka caafimaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan annagoo dadweynihii ceelcadda ah maanta waxaa noo yimid haragada caafimaadka noo yimid ayagoo na daaweeyey qof walba meeshii oo jiri ay ka haysay daawo kasii ilaahay caafimaad leh daawo ay noo keeneen inay noo soo celceliyaan u baahanna gaalada ha jabta muslimiinta kor allah u qaada anigoo alxamdulilah degmada alcadda ku nool maanta waxaa noo keenay daawo casri ah walaayada islaamiga ah waxaan u baahanay alxamdulilah in la soo celiyo waxaa waye caafimaad allah nagu siiya ayagana kor allah ka dhiga waxaa waaye alxamdulilah islaamka ninkii uu gargaaraho dhan kor allah ka dhiga gaaladana allaha jibiya insha allah biidnillahi kariim waxaan codsanaynaa daawadaas in nagula soo celiyo mar labaad hawaay alxamdulilah si looga caafimaadana ilaahay baa ka rajaynaynaa insha allah walaayadana kor allah ka dhiga insha allah aniga waxaa layga daaweynaa cudurro alxamdulilaahi iyo qaabka igfashaka hawaay maxog xanuunka hawaay alxamdulilah tabareerada waxaasaa layga daaweynaa insha allah العضو دعواليسي شرابي كنين يلا ليسي إني إلهي بركية waxaan joogaa horta baadiya joogaan baadi waxaa laysi daawo oo oo nafaqa gurmadkani caafimaad ayaa qayb ka ah adeegyada kala duwan ee uu maamulka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan u qabto bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waad mahadsantahay yaasir ugu dambayntii munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqada ubaya ibnu kacab ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxle ee wilaayada islaamiga bokool cabdiqani maxamed ayaa si ambaqaadaya فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تما طبيب وله الوقف مضطرا ويبنى قبله
waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna soo gebagabeynayay xalqada ubay ibnu kacab oo muddo toddoba bilood ah ka furneyd magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool taas oo ay ka soo qalinjebiyeen afartan macalin oo bare ka ahaa madaarista magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow intii ay socotay xalqada macalimiinta ayaa laga saxay tajwiidka iyagoona xifdiyey qayb ka mid ah culuumta qur-aanka waxaana munaasabadii lagu soo gebagabeynayay ay ka dhacday masjidka jaamica ee magaalada buurdhuxunle ugu horreyn waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabada kelimad ka jeediyey ayaa macalimiinta ku bogaadiyey dadaalkooda isagoona u dardaarmay in cilmiga ay sii siyaadsadaan dadkana ay anfacaan إن شاء الله تعالى معلمين تما يبلنا قولي ستن إلهي سبحانه وتعالى قرب كنقلة وأن أي زياد سدوي لأن القرآن كما يوقعن كهانا بهني فرقهين فضح له أشد تفلطا من الإبل في عقولها وكما قال صلى الله عليه وسلم قال مركا دي دوت قوصد أما عرقي كيرنا أي قوصد سدي انفقداو فوكال يا قرآن كدرني ما انفقد دتكات أفرطون دتك أنت فري تقريبا ثم السغال ما يلري ممتاز واي ديغسن درجة ممتازة كجرا ثم اللي ما يبلاريها واجد جدا ورنتي درجة waa kaalintii labaad dadka kale kaalin sideaad ha ka jaran hal qofa maqbuul haay marka jazaakum allahu khayran taas marka maybaa nageliyaase farxad runtii eedan weyn macalinkii oo usan intaasa helgamaayey toddobadan bilood siin sabar hay jazaakallahu khayra jazaa usan miisaanji hasanaadka ilaahyan ka kaba walaana dardaarmo may kumada ay shal faa'iidaysadooy ma in baahanna in islaamka ku aqabtartan baahida un haddaan qabna tajwiidka iyo qur'aanka xifdigiisa baahi ee runtii eedan daran waaye in marka may waa booskaas noo buutaan macalimiinta eeda rajawin siin ka qabne ilaahay subxaana wa tacaalana siin fududaa ilaahayna siin tuugane booskaas sugahay qof kastana buuyko intaasi kadib munaasabada oo kalimaad kala duwan ay ka jeediyeen marti sharafkii kasoo qayb galay ayaa waxaa bandhig cajiib ah ka sameeyey macalimiintii xalqada loo soo xiray عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فيا أهلا وسهلا ومرحبا بكم بتكريم كتاب الله والتجمع حوله القرآن كلام الله وهو حبله المتين وهو الصراط المستقيم من تمسك به عصمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان dhowaan ayay ahayd markii xalqada al-imaam almaasini ee tasxiixa qur-aanka loo soo xiray afar iyo toban macalin oo wax ka dhigayay madaarista qur-aanka degmada rabdhuureh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu